wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa waxa ay waddaa dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada macalimiinta iyadoo qaar badan oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada kale iyadoo qaar badan oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ay siisay tababar macalinimo taasi oo qayb ka ah horumarinta waxbarashada ee macalimiinta agaasimaha waaxda horumarinta adeega waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada jubbaland mukhtaar cabdi cismaan ayaa ka warbixiyey qorshaha lagu horumarinayo xirfadda macalimiinta waxaa naga go-an qaab walba oo ma aragtay macalinka lagu garab istaagi lahaa in ma aragtay aan wadiiqo kasta oo loo mari karo in aan u marno sidii macalimiinta iyaga ah ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda sida ugu habboon ee ugu wanaagsan ee ugu macquulsan haddii ay noqoto dhanka ma aragtay agabka haddii ay noqoto xagga ma aragtay tababarada iyo sare uqaadidda xirfadooda macalinimo si ma aragtay ay u noqdaan kuwo dhisma cilmiga iyo aqoonta ay leeyihiin ee maskaxdooda ka guuxayana sida ugu fudud ay ugu gudbin lahaayeen ardada ama dadkaas soo sugayo wiilasha iyo gabdhaha leh ee fasallada ku sugayo ee walaalahooda ah waalidna ay u yihiin in ma aragtay sida ugu wanaagsan ay ugu gudbin lahaayeen aan ku tababarno tayadaasna aan sare ugu qaadno runtii macalinka xirfadiisa mar walba waa in oo ma aragtay la kobciyaa oo la koriyaa waxaa nooga qorshaysan waxyaalaha waxaa nooga qorshaysan in maaragtay macalimiinta dhammaan ay noqdaan kuwo tababaran oo macalin tababaran uun macalimiinta dhammaan ay noqdaan machad ayaa ma aragtay hadda inoo furan oo xarunta wasaaradda waxbarashada ee kismaayo ka furan waxaa kaloo jira ma aragtay hal farac oo machadkaas ah in ma aragtay aan gaarsiinay degmada degmooyinka jubbaland ka mid ah waxa aan ku rajaweyna ayaa waxay tahay marka in ma aragtay hadduu alla subxaanahu watacaala idmo qorshaha inoogu jira in macalimiinta iyaga ah tababarada iyaga ah kolejyada ah in degmo degmo kasta oo wasaaradda waxbarashada ay ka shaqaysa ee dowlad goboleedka jubbaland in ma aragtay machadyada machadkaas laga furo kaas waa machadka iyo qaabkii loo tababari lahaa dabcan macalinkana ma aragtay kama maarmo workshopyo ama ma aragtay waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo refresher training mar walba in ma aragtay seefta marka la afeeyo oo la soofeeyo markii cabaar la isticmaalo kadib haddana waxay u baahanaysaa soofa iyo nadiifin bay u baahanaysaa in wasaqdii laga tirtiro oo la soofeeyo runtii in ma aragtay refresher trainings waxa afka qalaad loogu yidhaahdo tababarro ma aragtay si isbuuclo ah ama ma aragtay si bil ah in mar walba wixii ay soo barteen horaan ay usoo barteen nakhtiin loogu sameeyo oo maskaxdooda dib loogu soo xusuusiyo oo loogu soo celiyo qorshahaas ayaa inooga dejisan xagga macalimiinta